howlwadeenno ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka galmudug ayaa ku guuleystay qalin ah ay ku sameeyeen neef geel ah oo muddo laba bilood ah siday uurku jiifmayda qalinkaani oo ahaa mid adag ayaa waxaa si xirfadle u fuliyey kooxdan howlwadeennada ah ee ka tirsan wasaaradda kadib markii la ogaadayba in xaaladda caafimaad ee neefkaani uu halis ku yahay qaliinkan ayaana ka dhacay deegaano miyo ah hoostaga degmada gurceel waxaana inta lagu guda jiray qaliinkan la isticmaalayay qalab casri ah iyo xirfadda aqoon sare leh dadka deegaanka ee loo sameeyey qaliinkani xoolaha ayaa ka mahad celiyey badbaadinta loo sameeyey iyagoo oona sheegayba in ay xoolo badani kaga dhammaadeen xaaladani oo kale cabdulaahi maxamed siyaad ayaan hashaan waxaan ka soo qaaday meel la yidhaahdo etoobiyadaas hoosaha dhagax buur layidhaah waan soo gaari saaray meeshaan haddana degmada gurceel agteeda aan keenay meeshaas unbaa qaliin loogu fuliyey qaliinkaasoo ay u fuliyeen wasaaradda xanaanada xoolaha doctor ibraahim iyo doctor sahro ayaa meeshaas qaliin ugu fuliyey waana ku mahadsan yihiin aad iyo aad marka xaaladiisu ilaa uun muddo uun laba bilooda ay xanuunsaneed markii horese u fooleysay kabacdi fooshii ka tagtay waa xanuunsatay iyadoo uun aad iyo aad uun ulif daran aan soo qaadnay ayaan meeshaan keennay haddana waa uun fiicantahay oo ilaaha u gargaaro qaliina meeshaas loogu fuliyey mahad iyo amaalcelin ha ka siiyo ayadoo aan haatan wax lacagahoo nala ku xujeeyey iyo wax nala ka qaada aysa jirin hashiina ay ka badbaaday oo hadda ay aad iyo aad u wanaagsan tahay agaasimaha shaybaarka ee wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka galmudug ahna dhaqatarka fuliyey qaliinkan ayaa sheegay in guusha howlgalkani ay muujinayso horumarada laga sameynayo adeegyada caafimaadka xoolaha ayna qayb ka tahay badadaalada lagu ilaalinayo caafimaadka iyo taranka xoolaha ujeedaan waa neef geela muddo laba bil ka hor ah ilmihii ay ku dhex dhinteen waqtigaasna meel fog joogay runtii aana daryeel caafimaad helin laakiin waxaa ilaahay mahadiya in neefkii deegaankii dheeraa laga keenay xarumihii caafimaadka ee xoolaha dowlad goboleedka galmudug lasoo gaarsiiyey maantana keiskaas aan fulinay oo qaliinkaas aan ku sameynay cunigii orjiifka aad arkaysaanoo laba bil ka hor ku dhex dhintay aadna runtii aad dareemayso inuu uu xataa neefku minkii uu ka baxay calooshii caadi wuxuu iska dhex yaalay gudihii oo waqti dheeraa neefku uu minkii dilaacsanay waxaa la dareemaya marka neefkaanu in uu abitaydkii dhammaan soo jaray xaaladiisuna ay ahayd runtii xaalad aad u daran kuna dhawaayay neefku runtii inuu arrimahaas u geeriyoodo waxaa farxad noo ah in dadkii xoolodhaqatada ahaay ay fahmayaan nidaamka xanaanada xoolaha wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa dadaal badan ku bixiysa sidii loo hormarin lahaa adeegyo caafimaadna ay u heli lahayeen dadka xoolodhaqatada